والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعي aan ku soo jiray oo aan maalin ka dhoweyto qaybtiisii hore ka hadalnay oo ahaa sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam difaaceeda difaacaasoo ku salaysan difaacii qur-aanka uu sunnada difaacay iyo qiimaha ay u leedahay ummadda islaamka sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam muxaadarada dacan sabab bay lahayd ummadda soomaaliyeed iyadoo ay ku yareed hadda ka hor maaragtay inxiraafaadka caqiidada xaqiiqatan ama asaaska diinta baabi'inaysa oo ummadda soomaalida hadda kahor ku yareyd ayaa waxaa la maqlay aswaad baryaha dambe soo taraysa soo taraysa oo weeraraysa sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaan filayaa maalinkii hore muxaadaradii oo muddo dheer socotay yaan intii ugu badnayd aan ka hadalnay oo xujada ama daliilka sunnadu le xujo qur-aanka ama tashriic labaad inay tahay fi lislaam walihaada maanta waxaan doonaynay inaan bacda shubahaat iyo taariikhda aslan sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam qoraalkeedii goormaa qoraalkeeda la bilaabay ama iyo taariikhda qoraalkeeda intaba yaan biidn illaahi tacaala kaga hadli doonaa liannahu aslan waxba daruuri ma aha qof maaragtay aan xaqu lahayn ama maaragtay aan aan u qalmin hadda inaynu maaragtay kelimaadkiisii dabagallo ama aan radino isagan qiimo u yeelaynaa laakiin waxaa ka wanaagsan in sawaabideenna diinta aynu isu sheegno iyada aynu maaragtay oo iyada ayaa ku filan raddi iyada ayaa ku filan insha allah biidnillah ciwaanka maanta insha allah kelimaddeen ama muxaadarada maanta waxaa weeye taariikhu tadwiini sunna sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam goormaa la diiwaangeliyey aslan goormaa la qoray maraaxisha diiwaangelintu imse marxalada soo martay diiwaangelinta nabigu miyuu ogaa sala allahu calayhi wasalam ama miyuu fasaxayba ama miyuu idmay nabigu in la qoro xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam sidii loo qori jiray qur-aanka oo kale leanno waxyaalaha la sheego ama aan maqmaqlayna waxaa ka mid ah xadiid oo ay dadka noocaasi soo qaadanayaan uu nabigu yihi sala allahu calayh wasalam laa taktabuu canii shay-an hayra alqur'aan waana xadiid saxiixa hayga qorina waxaan qur-aanka ahayn marka xadiidkun waa xadiid saxiixa mana inkirayno oo nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laakiin xaaladii lagu yidhi iyo tafsiilkeeda insha allah fii siyaaqi hada alkalaam ama fi hadi siyaaqi hada almuxaadara ku iman doonaa biidni lwaaxid alaxad insha allah naquul bismi illahi araxmaan iraxiim awala sidaan hor u sheegnay walaalayaal waxaad ogaataan dhammaanteen in fikradda ah ha lagu gaabsado qur-aanka oo ha laga taga xadiidka ama sunnada nabiga sala allahu alay wasalam macnaheedu inay tahay diinta aan ka tagno su-aashaan horey waan ugu celinay waa nasfin ama waa baabi'in diinta islaamka iyo tashriiceeda la baabi'inayo weeye hadafkaasina waa hadafka ay leeyihiin acdaada islaamka iyo dadka doonaya islaamka inay la dagaalamaan idan qof kasta oo ku dooda shubhadaas ama fikraddaas waa qof ficlan ama jaahil ah oon garanayn wuxuu ku hadlayo intuu leeg yahay kaburad kelimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba kelmadda weyne intaa leeg ma garanayo qiimaha ay leedahay oo waa jaahil ama waa mawtuur oo waa shaksi madsuusa oo islaamka maaragtay magac islaam sheeganaya afkeennii ku hadlaya laakiin hadafkiisu yahay inuu islaamka uu la dagaalamo oo uu kala dagaalamo masderkii labaad ee tashriica diinta islaamka ay dadka diinta u jidaynaysay oo sunnadihi nabiga sala allahu calay wasalam wa ana actiqid shaksiyan anu waxaan u malaynayaa kolleyba in qaybtaa dambe madsuusiinta inay u badan yihiin dadka arrintaas fikraddaas sheegaya waxyaalaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah aayado qur-aan ah oo maaragtay lafdigeeda lasoo qaadanayo barhkeeda inta laga tago inteedii badnayd inteeda dambe lasoo qaadanayo oo la deliishanayo wamin annaasi man yashtari lahu alxadiid liyudilla can sabiili illaahi aayaadkaasi suuratu luqmaan waxaa ka mid a aayaad badan tilka aayaatullahi natluha calayka bilxaq fabiayi xadiiin bacda allahi waayaatihi yuminuun suuratu ljaafiya inta badanna waxa weeye ninku markuu doonayo ama uu isleeyahay dadkaad la hadlayso way arrinta aad u sheegayso way ka daboolmi kartaa aayad nuskala soo qaato nuskii kale laga tegey oo macnihii laga fogeeyey aayadda kusoo degtay ama sabab nusuulkii laga fogeeyey ama maarata aayaddii aan la wada akriyin wuxuu sheegay waxa weeyaan marka qaarkood wuxuu isleeyahay soomaalida afcariga ma yaqaanaan marka waxa weeye kelimatu xadiid ayuu wuxuu u ekeysiinayaa in loola jeedo xadiidka nabiga sala allahu calay wasalam baynamaa kelimatu lxadiid luqa alcarabiya waa sheeko ama waa maaragtay hadal ayay macnaheedu weeyaan ee khaas uma aha xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam sida aayaddu sheegtoo kale wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yashtari lahwa alxadiid qof gabanaya xadiidka lahwiga culimmada dhan waxay waxay isku waafaqeen inay ku soo degtay heesta iyo muusiqada iyo mazaamiirta dadka wakhtiga kaga dhumaya in ay tahay iyo asbaabta arrintaa gaadhsiinaysa in aayaddu kusoo degtay aayaddu ay iyada nahyinayso lahwa alxadiid sheeko lahwiya sheeko wakti dhumisa ayaa aayaddu macnaheedu weeyaan marka xadiid nebi looma jeedo waa dalaal mubiina waa hadal dadka maaragtay lagu dhiminayo oon haba yaraadee aan lahayn laa macnihiisu uunan uunan kutusinaynin hadafkiisuna uu yahay maaragtay talbiis uu yahay mar dadka in lagu khaldo macaanidaas mutashaabiha waxaa ka mid a aayadda qur-aanka tilka aayaatullahi natluha calayka bilxaq suurat ljaasiya awalkeeda markaad soo akrido waxay ka sheekaynaysaa kufaaru quraysh bay aada u radinaysaa aayaadka ilaahi subxaana wa tacaala ayuu ilaahay ka sheekeeyey alleylu waalqamar maaragtay samaawaadka iyo dhulka aayaadka faraha badan ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ku goodiyey dadkii beeninayey waxdaanida ilaahay xadiis arrintu ma taagna ama suno nabi lama taagni ma kala joogay markaa dadkii waxdaaniyada ilaahay beeninayey kelnimada ilaahay cibaadada ilaahay tawxiidka ayaa maaragtay markii looga sheekeeyey samaawaadka iyo dhulka iyo aayaadka calaamaadka kutusinaya wujuudka ilaahay subxaana wa tacaala iyo inuu yahay almustaxiq lilcibaada ayuu ilahay wuxuu yihi tilka waa ismu ishaara aayaatullah waa calaamaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin sharxayo natluha calayka bilxaq fabiayi xadiidin bacda allah qur-aankaas laidiin sheegay ee laidiin sharaxay aayaadkiisa kadib maxaad beeninaysaan maxaad rumaynaysaan fabiayi tilka aayaatullahi natluha cala bilxaq fabiayi xadiidin bacda allah wa aayaatihi yu'minuun hal ilaahay baa idinku dhaariyey ma waxaa laga qaadan karaa aayadda waadixa ah ee kufaaru quraysh iyo dadkii munkiri wujuud illaahi subxaana wa tacaala ilaahay wujuudkiisa qolihii inkirayey lagala doodayay miyaa loo soo qaadan karaa xadiid nebi oo uu nebigu leeyahay ama qur-aankuu leeyahay qaadanina hada iftiraamun cadiim ama xadiidka ku saabsan laa taktubu canii hayra alqur'aan fa sayatiina insha allah saan sheegnay hadalkeenna dhexdiisu ku iman doona awalan walaalayaal dhammaantiin waxaad ogaataan sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la qoray waktigii nabiga nabiga oo jooga ayaa la qoray sala allahu calayh wasalam isaga ayaa idmay bal isaga ayaa amray sala allahu calayhi wasalam awalan laba shay baan kolka hore ku horreysiin doonaa qisada yani laba qiso awalanka hore waxaa wariyey imaam bukhaari raximah allahu tacaala ayaa saxiixiisa ku wariyey xadiid mucallaqa oo mucallaqaat bukhaarina waa naqaanaa oo uu yidhi cumar ibn cabdilcasiis khaliifadii raashidka ahaa ee shanaad ee culimmadu ahlusuna waljamaaca ay ku magacaabeen alkhaliifa alkhamis ayaa wuxuu u qoray imaamkii weynaa abibakr ibni xasam oo ku yidhi soo fiiri wixii axaadiisa nabiga sala allahu calayhi wasalam ee kutub ah ama suxuf ku jirta oo hala qoro khaliifada cumar ibn cabdilcasiis wuxuu khilaafada islaamka qabtay sanadku markuu ahaa sagaal iyo sagaashankii alhijra nabowiy wuxuu dhintay raximahu allahu tacaala boqol iyo kowdii sanadkii u dhintay markaase waxay yidhaahdeen dadka doonaya inay shaki geliyaan ama doonayaa inay maaragtay shubho keenaan sunnada waxaa la qoray qarnigii labaad bir oo waxaa amray khaliifadii alumawi cumar ibn cabdilcasiis alkhaliifa araashid ayay yidhahdaan xadiidka waxaa wariyey bukhaari oo isagoo mucalaqa ayuu wariyey inuu amray khaliifat almuslimiin cumar bn cabdilcasiis in xadiidka la jamciyo waa waafaqsantahay taasi waa middaa weeye midda labaad waxay yidhaahdeen nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiid bay soo daliishadeen xadiidkaan sheegaynaya oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa taktubuu canii ha iga qorina shay-an hayra alqur'aan waxaan qur-aanka ahayn ha iga qorina ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyadana waan qiraynaa oo waa xadiid isna saxiixa shubahada hore waxaan kaga jawaabaynaa walaalayaal awalan sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waktigii nabiga waa la qoray qalbiga asxaabta iyo taabiciinta oo ka soo gaadhay asxaabta ayay maxfuud ku ahayd bal waxaa laga yaabaa kuwaa shubhada wada laftooda inay yidhaahdaan bacd alaxyaan ama marka qaarkood xifdiga laftiisu xifdiga layskuma hubi karo qofku wuu iloobi karaa wixii uu xifdiyey markaaseen u aaminaynaa boqol sano oo ilaa waktigii nabiga ilaa waktiguu amray khaliifadii cumar ibn cabdilcaziiz in la ururiyo xaabirta boqol sanaa udhexaysay markaa sideen u aaminaynaa xifdi intaas socday maxaa yeeley qofku wuu iloobi karaa wahmi baa ku dhici kara iyo wixii la mid a arrintaas waxay keeni kartaa in qofkii ama wax iloobo ama wahmi uu ku dhaco ama uu wax ka tago ayib xaqiiqada markaa cilmiga aan ka sheekeynayno waxa weeyaan sunnada nabiga sala allahu calay wasalam maxfuud nacam maxfuud way hayd fi suduur laabta waa lagu xifdiyey oo asxaabta nabigu nabigay ka xifdiyeen sala allahu calay wasalam walaakin aydan mastuuratun fi suxf bay ahayd waxay ku qorayd kutub bay ku qorayd ilaa waktigii imaamkii muslimiinta cumar bin cabdilcaziiz uu amray in la ururiyo iyadoo kutub ku qoran meel cidlaa muuna ka bilaabin xifdi dad muuna ka soo guurinin laakiin kutubtii kala tirirsanayd saxiifada ama kutubba uu nin haystay ayuu ururiyey radia allahu tacaala canhu wa hadihi khidma waajib qof kastoo muslima inuu sameeyo ku ah wa huwa khaliifat lmuslimiin taas waa taas waa mid weyn laakiin markaa taa daliil maxaanu haynaa arrintaa iskama sheegayno daliil ayaan u sheegaynaa biidn illahi tacaala daliilkaasi waa daliil min asunna rasuulka sunnihiisa ka sugnaatay sala allahu calay wasalam oo saxiixa oo markii inuu nabigu amray oo uu fasaxay oo u idmay in la qoro sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam idan cumar bin cabdilcaziiz ma uuna ka qorin sunnada nabiga min firaaq meel bannaan kama qorin taas waa taa amaa xadiidka nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taktubuu canii shay-an hayra alqur'aan culimadu maxay ku fasireen طبعا حديثك لما استركي سوامحي لا تتبوا عني هيا قرنا شيئا غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه نكي هيا قرأ وحا قرآن كأهين حتى رب النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عني ولا حرج إيقا شاكية أما حديث كيا كشاكية وحد باتانا ملك ومن كذب علي متعمدا قفي يقول بين أبو ارتأسه وأكثية فليتبوى مقعده من النار هو قد يرقروه ماشو نار تكبير لها ama booskii naartuu ka deli lahaa ha uga diyaar garoobo idan xadiidka dhammaystirkiisa u fiirso ha iga qorina waxaan ahayn qur-aan ninkii iga qora waxaan qur-aan ahaynna ha tiro iga sheekeeya aniga oo wax dhibaato ah male laakiin ninkii igu been abuurta intuu iga sheekeeyo ha uga diyaar garoobo booskiisii naarta uu ka geli lahaa ayb aaraada culimmadu maxay ku fasireen xadiidkan awala nahyiga wuxuu ku soo arooray bilowgii waxyigu degayey ee qur-aanku soo degayey ee qur-aanka la qorayey marka muxuu nabigu u diiday sala allahu calay wasalam isagoo ka baqaya qur-aanka inuu wax kale ku dhex darsamo laanna qur-aanka maxaa yeelay waa isaga ayaa la siinayey muhimadda koobaad in isaga la qoro haadaa waa shardiga koobaad isagoo ka cabsanaya in wax kale qur-aanka uu ku dhex darsamo laanna qur-aanka wuu cusbaa weli lafdiga qur-aanka iyo usuulkiisana asxaabtu ma aynan caado ka dhigan weli mayna garanin walihaada in xadiidka nabiga sal alla ly slam iyo qur-aankii waxyiga la qoray in laysku dhex darsamo ayaa la diiday taas waa midda labaad nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu muslimiinta hamigooda iyo muhimaddooda u jiheeyey qur-aanka in ahmiyadda la siiyo qur-aanka in la qoro leanna maxaa yeele waa masdarkii koowaad ee tashriica idan laazim waa in muslimiintu xifdigiisa iyo qoritaankiisa ay u tafaruqaan oo isaga ay ahmiyadda u weynsiiyaan midda saddexaad een kaga jawaabayna waxa weyaan culimmadu ay ka jawaabeen saan aan ka soo naqlayno culimadii jahaabiyadii culimada ahlulxadiid iyo culamaa almuslimiin waxaa yarayd wax qoraalka muuqa suxufta wax lagu qoro ama waraaqaha ama waxyaalaha waraaqa ma jirine maalan waxyaalihi wax lagu qoriyo adawaatu lkitaab oo dhan way yaray taana waan garan karaa casriga nabiga sala allahu caleyh wasalam in dadka wax qoraana uu yaraa wax wax lagu qorana ay yaraayeen nabigu markaa wuxuu damcay sala allahu caleyh wasalam wixii mutawafir ah oo ama dadkii wax qorayey ah ama wixii wax lagu qoriyey inuu inuu uga faaidaysto in qur-aanka lagu diiwaangeliyo ayuu nabigu damcay sala allahu caleyh wasalam leannu maxaa yeelay haddii xadiidka in la weriyo iyo in lagu camalfalo aan la ogolayn nabigu muuna yidhaahdeen xadisu cani mana uuna dadka muslimiinta uga digeen in aan lagu been abuurin nabiga sala allahu calay wasalam oo wuxuu odhan lahaa qaطcan lama weri karo hadalkayga ama waxaan qur-aanka hayn lama qaadan karo idan macnuhu waa waadix weeye qofka ilaahay subxaana watacaala uu u caddaynaya xaqa midda afraad ama tafsiirka afraad ee xadiidkaas ee culimmadu geliyeen waa maxay waxaa weeye awalan si muslimiintu had iyo jeer kitaabada qoraalka aynan u ictimaadin oo xifdigooda u ictimaadaan waanan ognahay dadkii hore ama waktigii nabiga sala allahu alay wasalam ha ahaato ama waktigii ka horreeyey ha ahaato wakti aljaahiliya ama xataa wakti waktigu ka horreeyey dadku xifdigooda wuu ka fiicnaa marka u fiirso qofku markuu had iyo jeer qoraalka uu ahmiyad siiyo xifdigaa yaraanaya waan dareemayna hadda wakti maanta aan joogno dadka maanta way xifdiyen way yaraayeen laakiin berigii hore waxaa dhici jirtay xataa soomaalida waxaan soo waxaa la soo gaadhay nin laba boqol ama saddex boqol oo bayd oo gabaya intii hortiisa lagu sheega sidan waxba qorin xifdiya oo weriya ayaa la arki jiray iska dhaf waktigii nabiga sala allahu caleyh wasalam idan in la tan oon la ictimaadin qoraalka oo xifdiga asxaabta lagu waaniyo oo wax la xifdiyo wadaha nabigu wuxu uhi sala allah alay wasalam xadiثuu canii walaa xaraj waa ism nafs xadiid nafka xadiidkay ku jirtaa iga sheekeeya wax dhibaataa male iga sheekeeya wax iga weriya laakiin ha igu been abuuranina hana qorina waa bilowgii wax iga weri idan nabigu sala اllahu alay wasalam tawjiiha nabowigaa inuu uga faa'iidaysto waxa la wixii yaalla oo muslimiina in qur-aanka la qoro inuu muslimiinta yaalo xifdiya oo xifdigu ku waaniyo oon hadiya jeeraan ictibaadin qoraalka waxyaalahaas asbaabta ayay culimmadu ku fasireen nahyiga hore ee uu nabigu ka nahyiyey asxaabta sala allahu calayhi wasalam amaa markii asxaabta ay barteen lafdigai qur-aanka aaniyan dadkii wax qorayiina ay bateen waan ognahay dagaalkii beder toddobaatankii quraysh ahaa ee lasoo kafaashay fidye ayaa muslimiintu ka qaateen fidye inay la furto madax furasha yahay ninkii xoolo waayey oo dadkii asrada leanna quraysh waxay ku fiicnayeen qoraalka laakiin ansaar reer madiina qoraalka badan ma ayna ma ayna lahayn walihaa nabigu sala allahu calayhi wasalam fidaa-ul asiir oo mushrikiinta ka mida wuxuu ka dhigay maalinkii badar inuu baro toban toban muslimiinta ka mida ninkii baro toban muslimiinta ka mida farta qoraalka madaxiisu xor baa laga dhigay ama taasaa fidye u ahayd xoolana aan haysanin idan sidaa darteed waxaan dareemaynaa inay ziyaadeen ama ay bateen dadkii muslimiinta ahaa ee wax qorayey ayaa batay waktigaa kadib ayay markaa asbaabtii diidmadu ay dhammaatay markaasaa la fasaxay in la qoro xadiidka bal uu nabigu amray sala allahu calayh wasalam maxaa daliilu amarkaa inuu nabigu amray in xadiidkiisa la qoro oo kitaabatan lagu qoro maxaa u daliiluha adilada soo socota insha allah ee aan ka sheekayn doono ayaa daliiluha awalan حديث وري الإمام أحمد في مسنده وكوري عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال وحول عبد الله بن عمر بن العاص كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت في الرسول كان نغله وأنقل سلبه لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أريد حفظه أنا دولي هنا الحفظ فنهتني قريش قريش با إيجا هيدي أما إيدي وقالوا حيدا ذن إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدو وحك سواء قريسة وكم قشو رسول كلاه صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر رسول كلاه وبشر بن آدم يتكلم في الغضب والرضا وحوها الله يسوى حناقسا أمرها لها ساسي كل هذين عبد الله بن عمر بن عاص يسوى قرية فامسكت عن الكتابة مركزة وحكيف تقبلوا لي قرارك وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أردت على نبي قالوا شهدي إن يقلنا هي للرسول كاك قرن لأنه مربو حنقصيه مربو فرحصيه وقت النبي ما كقريتا إلا يقولي وكيستاقي قرار كينا ساس النبي قال صلى الله عليه وسلم nabigu wuxuu yidhi markaa u fiirso uktub fawalladii nafsii biyadihi maa kharaja minii ilaa xaq uktub qor buu ku yidhi cabdullahi binu camr binu caas fawalladii nafsii biyadihi midka naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ilaahaye maa kharaja minii igama soo baxo ilaa xaq xaq miyo wax kaloo iga soo baxa ma jiro idan xadiidkaas waadax soo maaha inuu nabigu amray cabdullaahi binu camr binu caas inuu qoro wuxuu maqlo nabigu hadduu xanaaqsan yahay iyo hadduu raalli yahay waa rasuul alla weeye waxaan xaq ahayna kama soo baxo sala allahu calayhi wasalam alkhaiib albaqdaadi ayaa wuxuu wariyey can abi hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi abu hurayra odhanaya kaana rajulu xadiisa xadiisa الnabiyi salى allahu calayhi wasalam kaana hunaaka rajulu yashhadu xadiisa nabiyi sal l sl nin baa jira nabiga axaadiistiisa xaadiri jiray ama majaalistiisa walaakinahu ma xifdiyo xifdiga ayaa dhibaato ka haysataa oo waxba ma xifdi karo markaasuu weydiiyey oo uu yidhi waan uu ka eedsheegtay arrintaa inuu xifdigu dhibayo nabiga arrintii loo sheegay sala allahu calayhi wasalam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi istacin calaa xifdika biyamiinik istacin u kaalmayso calaa xifdika xifdigaaga biyamiinika gacantaada u kaalmayso buu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam idan miyaanan ahayn taas lafteedu amar uu nabigu siiyey sala allahu alay wasalam ninkaa maadaama ay dhib ku noqotay inuu xifdiyo inuu kaalmaysto gacantiisa bimacna inuu wax qorto waxaa ka mid a adilada waadixaa ee fii hada albaab ku soo aroortay markuu furtay sala allahu alay wasalam maka ee ilaahay muslimiinta maka u furay ayuu nabigu khudbeeyey sala allahu calay wasalam nabigu isagoo khudbeynayaa nin baa istaagay oo yeman ka yimid min ahli ilyaman magaciisa ninka waxay dhahdaa abu shaah ayaa la odhan jiray abu shaah wa qaala yaa rasuul allah rasuul allah wuxuu yidhi uktub lii ii dhiga waxaanaad sheegayso waa nin dadaalayo inuu wixii loo qoruu rabaa oo hadhow maarata uu ka faaidaysto markaasui uktubuu lii ii qora rasuul allow wacdiga iyo waanada ii qora buuli faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam uktubuu liabi fulaan yaqsudu abaa shaah u qora buu yihi abu fulaan u qora wuxuu u jeedaa abu shaah yacni xadiidku bukhaari ziyaada ayuu lahaa oo weliid bin muslim laga wariyey qaala wuxuu yihi qultu lilawsaaci maa qowluhu uktubu alimaam alawsaaci baan ku yidhi buu yidhi muxuu uga jeedaa qowlkiisa wuli uktubu u qora markaasuu yihi hadihi alkhudba alatii samicahaa min rasuuli illahi sal ly slam ninku khudbadii wuu jeclaystay marka khudbada halaga qora buu yihi khudbadaas uu jeeday buu yihi alimaam alawsaaci fii tafsiiri kelimati uktubu idan miyaynan ahayn tasriix cad oo nabiga ka sugnaaday sala allahu caleyh wasalam in la qoro khudabtiisa iyo axaadiistiisa muxuu rabaa markaa qofka leh maaragtay bacda boqol sano kadib ayaa xadiidka la ururiyey muxuu ma ku tawjiihinaya adilada faraha badan aan u sheegno adiladu aad bay u fara badan yihiin kusoo arortay sunnada nabiga in la qoro sala allahu calayhi wasalam aad bay u fara badan yihiin aaraada culimada aaraada culimada maaragtay ku soo aroortay fii hada albaab oo axaadiidta reebtay in wax la qoro oo bidaayat fii bidaayat waxyi ahayd iyo aara iyo axaadiidta amartay in aan la qorin sidee culimada ay uga hadleen arrinta awalan xadiidkaa jiiday si waan tawjiihinay oo asbaabta maaragtay uu ku dhacay iyo wakti waha waan ka sheekaynay walaakin fii bacdi alculamaa ayaa waxay rajaxeen in axaadiista amartay in la qorayo xadiista diiday ee marka hore diiday midda amartay inay midda amartay ay ka dambaysay leanna hadda xadiidka abushaah wuxuu ahaa fi fatxi maka waa waa nabiga sala allahu alay wasalam waa aakhir xayaati nabiyi sala allahu calayh wasalam idan waxay dhaheen amarka labada amar waxaa dambeeyey amarka in wax la qoro ahayd ama ama idanka in wax la qoro idan waxay nasakday kii hore oo ah diidmada ee asbaabtii hore aan sheegnay ku dhacday ayay nasakday amarkaa asxaabtu way qaateen dhammaantoodna intayda badnayd waxay gudagaleen inay wax qoraan asxaabta kaatibiinta ahayd ay wax qori jirteen aad bay u badnaayeen haddaan misaale ka soo qaadano waxaa ka mid ahaa asxaabta kutaabta ah ee macruufiinta ah amiir lmuminiin cali bn abi aalib imaam bukhaari wuxuu wariyey can abi jaxayfa kiisu ku wariy abi jaxayfa ka wariye qaala wuxuu yihi qultu licali cali waxaan ku yidhi buu yihi hal cindakum kitaab wax kitaabo idinku ahlulbeyt haddaad tihiin laydiin qoray oo khaasa dabcan hada waxa weeyaan wuxuu beeninayaa dadka maaragtay eh, shiicada iyo dadka eh, rawaafidda oo le maaragtay ahlulbeydka waxyi gaara ama maaragtay adila khaas haysteen ama dadka ahlulbidcada ee waxyaalaha ka sheekeeya ayay raddi u tahay xadiidka bukhaari baa wariyey abi juxayfa ayaguna ka wariyey cali baan weydiiyey buu ihi hal cindakum kitaab wax kitaaba miyaad haysataan oo gaar idina markaasuu lilah ilaa kitaab allah kitaabka ilaah mooye wax kale ma haysano aw fahmun ucطiyahu rajulu muslim ama faham la siiyey nin muslima oo laga yaaba inuu nin- nin- ninka kale inuu ka daxa qur-aanka uga fahmi badan yahay oo uu istinbaadkiisa iyo axkaamtiisa ilaahay subxaana watacaala fahmi ka siiyey taasna waa ilahay cadiyigiisa weeyaan aw maa fi ha- aw maa fi hadi saxiifa iyo wuxuu hi saxiifadan uu saxiifo uu gacan ku hayay wuxuu hi iyo saxiifadan waxa ku yaalla markaasaa waxaa dhib wuri وما في هذه الصحيفة صحيفة ما حكتها قال حول العقل وفكاك الأثير ولا يقتل مسلم بكافر وحكتها على دياتي سيدي دي- آه، ديدي إيه نكا لقفاشي سيديتيسا إيه إنه لين مسلم قال له الدليل ساسا كتها له إذن إمام علي رحمه الله تعالى وحوها يستي صحيفة ونبي كقري صلى الله عليه وسلم تاسوا منك waxaa ka mid ah saxaabta kaatibiinta ee macruufiinta cabdullaahi bn camr bn caas haddaan sheegaynay inuu nabigu ku yihi sala allahu calay wasalam uktub fainahu fawalladii nafsi biyadihi laa laa yakhruju minii ilaa xaq idan cabdullaahi bn camr bn caas isaguna suxuf iyo kutubuu nabiga ka qoray ayuu lahaa saxiifadiisa magac bay lahayd waxaa loola jiray asaxiifa saadiqa ayaa la odhan jiray asaxiifa saadiqa aadna wuu u jeclaa tilmiidkiisii mujaahid mujaahid ibnu jabar oo ah ka mid a tilmiidkii khaaska u ahaa ee wax ka bartay cabdullahi bin camr bin caas ayaa maalin usoo galay ee cabdullahi baa usoo galay mujaahid baa usoo galay markaasuu saxiifo intuu qaaday ayuu meel gashaday qofku tadiib iyo camal oo kale ayuu ka dhigay oo meel buu gashaday markaasuu wuxuu ku yidhi mujaahid atamnacunii shay-an min kutubik ma waxyaalo kutubtaada ka mid ah ood aniga iga qarin baa jira ama haddii diidayso markaasuu cabdullahi wuxuu yihi laakiin si uu jecel yahay fiiri hadihi saxiifa asaadiqa alatii samictuha min rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam saxiifadan wuxuu yihi waa saxiifadii asaadiqa rulaydahayd weeye ee aan ka maqlay rasuulka sala allahu alay wasalam aniga rasuulka laysa baynii wa baynahu fiiha axad wax sanad oo noo dhexeeya nabiga male anaa toos afkiisa uga qoray markaasuu wuxuu yidhi ja- isagoo cabiraya si uu jecel yahay saxiifada faidaa salama lii kitaab ullah hadduu kitaabka ilaahay wuxuu yihi ii nabadgalo وهذه الصحيفة هي صحيفة والوهب وبير أبيه وكد حلي ووهد ورسلي صدح راسي حبيئين نبتقلان ما أبالي ما كانت عليها الدنيا الدنيا لو وحي طاهي وردن وحد ضرع وكلها هاي نتشرب إذا وحويان أفرس أصحابته وحي لهايان كتب النبي كقرن صلى الله عليه وسلم حديثة كمغلين أي ديوان قشرين oo ay ku dadaali jireen oo ay jeclaayeen oo laga dhaxlay saxiifadii waxaa dhaxlay wiilkiisii ahaa cabdullaahi cabdullaahi ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu alcaas ayaa aabihii ka dhaxlay ee waxaa ka mid ah saxiifada asxaabta saabiq axaadiisa ku soo arooray xadiidka uu wariyey imaam axmed fii musnadihi can abi sakra uu ka wariyey annahu qaal kaana cubaydullaahi ibnu ziyaad yas'alu can ilxawd ninkaa la yidhahda cabd- cubaydullaahi ibnu ziyaad ayaa hadii jir wuxuu weydiin jiray axaadiis ku saabsan xawdka nabiga sala allahu calay wasalam xawda muxamedin sala allahu calay wasalam wuuna beenin jiray qofkii wuxu sheegaa waxba kama jira ayuu odhan jiray oo wuu beenin jiray cubaydullaahi ibnu ziyaad ilaa uu u yimaado abaabaraz alaslami iyo baraa binu caazib iyo caad binu camar intaas saxaabta buu weydiiyey markay u sheegeen wuu wada beeniyey markaasaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya abi sabra odhanaya faqultu lahu waxaan ku ihi alaa uxadiuka fi shifaa'i hada ma kaaga sheekaya arrintaa wax kaaga shaafinaya haa buu yidhi wuxuu ihi ina abaaka adiga aabbaha bacasa macii bimaalin ilaa mucaawiya aabbahaabaa xoolo iraaciyey oo iigu daray khaliifada muslimiinta mucaawiya falaqiitu cabdullaahi bni camr bn alcaas waxaan la kulmay cabdullaahi bn Ca- bni camr bn alcaas waan la kulmay faxadasanii wuxuu ii sheekeeyey bima samica min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka uu ka maqlay wa amlaa calaya wuuna ii yeedhiyey fakatabtuhu biyadii gacantaydaan ku qoray falam azid xarfan waxna maana ku ziyaadinin walam anqus xarfan waxna maana ka nusqaadinin xadanii wuxuu ii sheekeeyey ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yidhi in allaha laa yuxibu alfaaxisha walmutafaxish ilaahay ma jecla qofka hadalka xun ku hadla faaxishka ah walmutafaaxish ee xumaanta raadiya hadallada xun ficilka xun waa faaxish iyo mutafaaxish walaa taquumu saaca saacadda qiyaama ma kacdo ama ma istaagto xataa yadharu alfuxshu waaltafaaxush ilaa xumaantu ay muuqato iyo hadalka xun iyo ficilka xun ilaa ay muuqdaanna qiyaamadu ma istaagto wa qatiicati araxim raximkoo la gooyo wa suui lmujaawara jaarka xun waxataa yumin alkhaainu وحتى يؤمن الخائن ويخون الأمين وإلا نكي خائن كها لقد إنه يهني الأمين وهل كيس الله ياله كي